فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo arbaca ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo weerar jidgal ah u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha kuwaas oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo qof shacab ah ku dilay muqdisho iyo ehelka qofka la dilay oo dalbaday cadaalad aysan rumaysnayn in ay ka helayaan dowladda federaalka xildhibaannada maamulka la baxay somalilan oo maanta ka hor yimid xariggii loo geystay xildhibaan maxamed abiid oo maamulka muuse biixi uu ku eedeeyey in uu ku howlanaa falal dembiyeedyo culus wilaayada jubbada hoose oo isbitaal weyn ka hirgelisay jamaameh ciidamada booliska yuganda oo dhaawacay mid ka mid a hogaamiyaasha mucaaradka yuganda ee harsiga iyo hoyga u diiday waa yeelka ka taliya dalkaasi qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka ayaad maqli doontaan waa markaliya dhuuxa جئت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa kowda bisha saddexaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan saddexda bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar jidgal ah u dhigay koleya ka tirsan ciidamada shisheeyaha oo sahay waday kamiinka ayaa ka dhacay agagaarka deegaanka jira gaal jecel ee gobolka shabeellaha hoose kolonyadaasi ayaa ka dhaqaaqay deegaanka nambar lixdan waxayna ku sii jeedeen deegaanka buufow khasaare kala duwan ayaa la gaarsiiyey ciidamada shisheeyaha ee weerarka dhabagalka ah ku dhacay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa markaana waa wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan aalaaba ka soo jeediya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir kala fadhi ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka maamulka isku magacaabay somalilan ayaa gacan ka hadal isku beddelay kadib markii qaar ka mid a xildhibaanadu ay dirireen kala fadhiga ayaa looga hadlayey sidii xilka xayuubin loogu samayn lahaa maxamed abiib oo ka mid a xubnaha uga cadcad mucaaradka somalilan abiib oo ilaai haatan la helin halka uu ku xidhan yahay ayaa shalay laga qabtay madaarka hargeysa xildhibaankan ayaa mar hore sidan oo kale laisku dayey in xilka laga qaado laakiin ma aysan dhicin xildhibaanada saaka isku dhex qabtay golaha ayaana magacyadooda lagu sheegay barqad batuun iyo jamaal cali wararka ayaana sheegayeen dhaawac uu soo gaaray barqad batuun kala fadhigii golaha wakiilada ee somalilan ayaa saaka waxaa soo xaadiray konton iyo toddoba xubnood halkaasoo konton ku ka mid ay diideen in xildhibaan maxamed dabiib xilka laga xayuubiyo xasuuq iyo duqiimo ka dhacay marinka khaza ayna ku dhinteen dad badan oo shacab ah duqayn aad u xoogan ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen xaafadda shajaaciya ee ku taala bariga magaalada khaza waxaana halkaas siday warar ku sheegayaan ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeeyeen jaamacad ku taala mandiqada safdaawi yahay waqooyiga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday laba ruux halkii ay dhaawacyo soo gaareen soddon ruux oo kale lix iyo labaatan ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeymo kala caynna oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaana halkaas sidoo kale ku dhaawacmay dad badan oo shacab ah waxay sidoo kale duqeeyeen ciidamada yuhuudda deegaanka mashruuca ee ku yaala waqooyiga magaalada rafaax waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waray soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamadii yuhuudda ay ku kicin in ka badan saddex dhacad wax suuqu xuushdhimo ah afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxaana xasuuqaasi ku shahiiday dad gaaraya soddon iyo saddex ruux halkii ay dhaawacmeen lixdan iyo toddoba ruux oo kale xasuuqan ayaana waxa inta badan martigelinayey deegaanaday ku badan yihiin dadka qaxootiga ee ka soo barakacay guryahooda waxaa sii xumaanaya xidhiirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladaha ethoobiya iyo elitariya waxaana laga cabsi qabaa in labada dhinac colaad hobeysan ay ka dhex qaraxdo mid ka mid ah canaasirtii ugu muhiimsanaa ee isku xidhayey xukuumadahaas mariya adis ababa ayaa gooday arrinkaasoo waji cusub u yeelaysa xidhiirka u dhexeeya abiy axmed yaafe warkii shirkadda duulimaadyada ethoobiya ayaa ku dhawaaqday in gebiyahaan bay joojisay duulimaadkii ay ku tegi jirtay dalka elitariya laga bilaabo maanta oo ah saddexda sebteembar labada kun afar iyo labaatanka go'aankan ayaa u muuqada mid ay shirkadda uga sii hormarayso muddadii mamnuucidda ee dowladda elitariya horay ugu qabatay oo ahayd soddonka bisha sebteembar bayaan ka soo baxay shirkadda ayaana sidaan u qornaa shirkadda ethoobiyan airline waxay ka xuntahay inay ogeysiiso macaamiisheeda qaliga ah ee ka safri jiray amaba ka imaan jiray asmara inay joojisay duulimaadyadeedii asmara laga bilaabo sebteembar saddexdeeda labada kun afar iyo labaatanka sababo la xidhiidha xaalada aad u adag ay kala kulantay letariya kuwaasoo ka baxsan awoodeeda go'aankan ayaa ka dhigan in meeshay ka baxday kalsoonidii u dhexaysay abiy axmed yaafe warkii sannadkii labada kun siddeed iyo tobankii ayuu ra-iisul wasaaraha xabashida iclaamiyey inuu dib u soo celin doono cilaaqadii kala dhexaysay letariya oo xidhiidhkoodu go'ay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii kolkaasoo labada dal dagaallo ay ka dhex qarxeen dowladda turkiga oo gacanta ku dhigtay basaas u shaqaynaya sirdoonka yahuudda dowladda turkiga oo gacanta ku dhigtay basaas u shaqaynaya sirdoonka yahuudda war rasmiya oo ka soo baxay wasaaradda amniga turkiga ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay xubno ka tirsan sirdoonka yahuudda ee loo yaqaana muuse aada liridon rigsiaba uu dhashay dalka kisofo ayaa lagu qabtay magaalada istanbul wuxuuna ku eedeysanayay inuu ahaa madaxa maaliyadda unugyada qarsoon ee sirdoonka yahuudda ku leeyahay dalka turkiga saraakiil u hadashay dowladda turkiga ayaa laga soo xigtay in liridon uu lacaga u diray shabakad jawaasiisa oo qorsheynayay inay gudaha turkiga ku dilaan hogaamiye ka tirsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ilaa iyo hadda war rasmiya kama soo bixin dowladda kosofo oo ku aadan muwaadinkeeda lagu qabtay turkiga ee loo haystay inuu gacansaar la lahaa sirdoonka yahuudda weerar toogasha oo ka dhacay dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa waxay ku waramayaan in afar ruux lagu dilay magaalada jikaago ee dalkaasi maraykanka waxayna wararka intaa ku darayaan in dadkani xilliga la dilayay saarnaayeen tareen ayna ka mid ahayeen rikaabka sida laga soo xiganaya laamaha ammaanka iyadoo weerarkani xabsiga loo dhigay qof la tibaaxayo in lagu tuhmayo fulinta weerarkani waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay ku-xigeenka madaxa booliiska magaalada jikaago kooxaha loo xilsaaray baaritaanka weerarkan ayaa iyaguna waxay sheegeen in la shaqayni doonaan maamulka gaadiidka iyagoo dib u eegaya muuqaalada ay duubtay kaamirada ilaalada ee ku saabsan toogashada tareenka ka dhex dhacday booliiska ayaana waxay ku waramayaan in weerarkan uu ka dhacay labo tareen oo ay dad rikaaba saarnaayeen maxaabiis isku dayeysa inay ka baxsato xabsi ku yaalo koongada dimuqraadiga oo dhimasho yar dhaawac noqday wasiirka arrimaha gudaha ee koongada dimuqraadiga ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay in subaxnimadii oree maalintii shalay oo sininahayd ay koox maxaabiista isku dayeyey inay ka baxsadaan xabsiga mukalla ee ku yaala magaalada caasimadda ee kiisaansha kadibna ay ciidamadii ilaalada xabsiga ay rasaas la dhaceen wasiirka ayaa wuxuu intaa ku daray in halkaasi ay ku dhinteen in ka badan boqol labaatan iyo sagaal ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan konton iyo afar ruux oo kale wakaaladda wararka ee royters waxay ku waramaysaa in qaar ka mid ah maxaabiista ay sheegeen inay maqleen dhawaqa rasaasta iska daba dhacaysa mas-uul ka tirsan ciidamadii ilaalada xabsiga ayaana wuxuu horay u sheegay in xabsigan uu yahay mid ay adag tahay in laga baxsado wuxuuna tilmaamay in ciddii isku dayday inay ka baxsato ay dili doonaan xabsiga mukalley ku yaala koongada dimuqraadiga ayaa la tilmaamayaa inuu yahay xabsiga ugu weyn ee ku yaala waddankaasi waxaana ku jirta in ka badan boqol iyo konton maxaabiis kuwaasoo tacadiyaad kala duwan la kulmaa in badan oo ka mid ah maxaabiistaas ayaana sugaya maxkamadeen sida ay sheegayaan warbixinno kala duwan oo ka soo baxay gudaha dalkaas iyo dibaddiisa intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
idaacadda alfurqaan ayaad nagala socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markaan ku soo dhowaadaa xalqada siddeed iyo labaatanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jirib ayaa noo soo jeedinaya ee dhegaysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor cabduqaadir waxaa jira dad badan oo qaba cudurka sonkorta ama macaanka caawa maxaa talooyin ah oo aad siin lahayd dadkaas annagoo alla u baryayna inuu caafiyo soo dhowow bismillaah waa mahadsan tahay Een, cudurka diabetic mellitus ama macaanka qofba siduu u yaqaano waa cudur jiro ummadana kusoo badanayo noocyana u kala baxaa noocyada waxaa ka mid ah type 1 iyo type 2 type 1 oo kaleeto wuxuu ku dhacaa dadka da-da yar oo ka yar ilaa adiga soddon sano afar sano wixii ka yar ilmuhuna ku badan yahay Ee, cudurka asaga ah wuxuu leeyahay daawadiisa waa cirbad waana joogto mar walbana waxaa la rabaa qofka inuu dhakhtar u tago qaabka loo qoraayo iyo nidaamaadka oo dhan dhakhtarka u sheegaya marka waxaa la rabaa qofka inuu ka fogaado waxyaalaha macmacaanka sokorta nanaca waxyaalaha suuqa lagu gado kale sida sambuuska mashmashka een, howlahaas oo dhan inuu ka fogaado la rabaa qofka Een, maadaama cudurkan uu ku dhaco ilmaha yararkana waxaa looga baahan yahay waalidka inay een, ilmahooda ka warqaban kana ilaashaan waxyaalaha ku kicinayo oo hadda aan soo sheegay waxyaalaha keena marka cudurka kuu kicin karo haddii jirto infection oo kaleeto sida pneumoniada ee malaariyada cuduradaas waxaas in iska daaweeyo qofka laga daaweeyo si uugu kicin qaybta labaad aan usoo gudbo waa tiigtiig waa qaybta dadka afartanka sano ka weyn ku dhacda waana qaybta ummadda inta ugu badan ay qabto boqolkiiba sagaashan shan marka qaybtan ayaga cirbad maaha waa kaniin kaniinkaasna ma aha kaniin la iska cuno oo la dhahayo metformina soo bax baryaan farmashiyaha loo doonaya ma ahan waa kaniin dhakhtarka loo tagaayo uu kuu qoraayo garaam lagugu siinayo weight daawadaas waa in la wadaa ilaa dhakhtar uu ku dhaha jooji maahane midda kale waxaa lagaa rabaa inaad iska jirtid een, weight loss ama miisaanka ka dhintid cuntada waxaa ka bedesho waxyaalaha macmacaan kuu kacin aad joojisid sida bariiska baastada sokorta shaaha waxaas inaad joojisid dhakhtarkaaba kuu sheegi doonaa in almiita aad samaysid joogto ah maalinkii Ee, waxyaalaha marka qofka ku kicina ka- ay keeni karta sokortan taybtuuga waxaa ka mid a ee, waxaa loo yaqaana peripheral neuropathy yacni neerfayaasha inay kaa disho kadibna xibnihii ee, adoona ka warqabin ay dhaawacyo usoo gaaraan marka waxaa lagula talinaya dadka ayaga inay buud adag xirtaan ay ka fogaadaan kabaha iska dhaafaan furan ay xirtaan kaba buud ah oo ka ilaaliya qodaxda iyo masbaarada iyo dhalooyinka iyo jaban iyo qofka waxaa lagula talinaya inuu sameeyo check up every six months lix bilood kasta inuu isbaaro uu fiiriyo indhihiisa keliyaha meelahaas dhan iska fiirsho Ee, waxaa jirta waxaa loo yaqaan diabetic ulcer yacni waxay keenaan booga waxaa jiro sokorta ay keento teebtooga ah boogahaas marka dusun qofka dhakhtar markiiba uun la aadin waxay keenaysaa in laga gooyo lugtii gacmihii xibnihii la jiro marka intaan la jiran kahor inuusan boogta isku daawan waxaa laga rabaa inuu jirka ka ilaaliyo qalaylka oo karmarsada kareemada u fiican jirka qal- eh, jilcinaya habeen kastana uu ku sameeyo adimadiisa lugihii oo kale uu ku sameeyo fiirin inuu fiiriyo inay wax soo gaareen ama boog bay leedahay waa si lugahaaga ilaa dareenku waa yaryahay oo dee neerfiya wax gaarayaan inuu soo gato qalabka sokorta lagu baaro soo sokortisa oo la socdo Ee, waxaan kaloo kula talina ummadda inay bartaan cudurkan aqoon u yeeshaan thaqaafada kor u qaadaan akhristaan maadaama uu yahay cudur la noolaanayo qofkiina uu qabo marka dadka waxaan kula talinaynaa inay ilaahi subxaana watacaala u tala saartaan talooyinkana qaataan oo maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markana muqdisho ciidamada boolis militaaro ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa dil bareer ah u geystay qof shacab ah oo ganacsada ahaa degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ayay ciidamadan ku dileen xareed sheekh maxamed oo ahaa ganacsade dukaan iibiya waxaana ay doonayeen inay ka qaataan moobeelka gacanta oo uu watay balse uu ka biyo diiday muddo muran ah kadibna bartaas ayay ku toogteen ehelada ninkan ay dileen ciidamada dowladda federaalka ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay codsadeen in gacanta lagu soo dhigo askariga dilka geystay atweyna naga muuqata qofaa xalay nagala dili waxaan rabnaa markan dadka waddanka ku tali oo isku tilmaamaya inay dawli ay yihiin oo in marna cadaalad ay ku shaqeeyaan hadday run ay ka tahay maba u jeednee cadaalad dadka waa la dhammaynoo habeenii maalna ummadda la dhammeeyaa habeenii maalna la dhammeeyaa qof u gargaara ma jirtay war ilaahay ka cabso xasan maxamuud xasan maxamuud aakhir ilaahayaa ku weydinaay arrintan aday kuu taalla hol adag kuu taal waay inta adig u dhiibatiyey u taallaa in dadka la dhammeeyey mashaaraan dhiibaa ciidanka mashaaraan siiyaa aad dahday oo moobeellaha ay urursadaan ummaddu moobeellaha ay u dhammeeyaan diin ay sheegaysa ma jirta haddaa muslimnimada aad sheeganays run ay kaa tahay xasan maxamuud qofkii qofkaan naga dili noo soo qoba noo keen qofkii qofkaan naga dili noo keen hadday run aad kaa tahay haddii soomaalida ay kuu siman tahay soomaalida kuuma siman ilaahay kama cabsatid ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso qofka muslimka hal marow dhintaa hal marow dhintaa adduunyada lama joogaay maalanaad tegaysaa haddiiba cadaalad ay kaa tahay dowladaada inay baaqi noqoto haddaad rabta haddii marna inaad qiimo ga- gaarta aad rabta qabragaanaa ku sugaay dhulkan hoostiisaa ku sugaay xasan maxamuud hooshaan baagan adoo kugu socdaa si fiican u dhegayso ilaahina ka cabso ummadda u garaqaad ummadda u qaraqaad ummadda marna xaqeeda si haddaad ilaahay ka cabsanaysa haddii kale meeshan iskaga dhaqaaq waxba ma hayside waxba ma qaban kartid maxaa yeelay ilaahay ka cabso sheekh ummadda inaad marneed dulmisa oo waxaad iidan aad ku dhigtay ummaddii ay dhammeeyaan oo wax waxba aan ahayn ay u dhammeeyaan qofka bani'aadanka naftiisa waa qaali moobeel in loo dilo qofka bani'aadanka diinta ma sheegaysa in qofka bani'aadanka la dullaysado guryaha la dullaysada dadka meel ay ku socdaan meel ay ku sacaroodaan meel ay ku kaadayaan ay waayaan xasan maxamuud adaa gaarsiisay meel aad iska fadhiisaa ilaahay ka cabso ummaddan u gargaar maanta waa dulmisanahay qofaa ka tagay agoon ka tagi maanta murugaana haysta dhibaana haysta wallaahi haddaadan u gargaarin ilaahay maalinta qiyaama iyo arrintan wou kaa aari doonaa ilaahay adugu ku xisaabi doonaa waana og tahay cilmigana waa taqaanaa kuma camal falle qofkii dhibaatadan noo geystay aan kaa rabna xasan maxamuud si deg dega ugu soo jawaab qofka la dilay walaalkay oo hooyaday aabbahay dhaleen waay waadeedii aan oo yaraay ti kii kusii yaraay waay Ee, halay abbaara shansa iyo afartan daqiiqa helagii ka aadanayti ayaa is o tukaankiis o dabakaay midowga yaalaha ku tabi ayaa kooxo hubaysanoo dowladda labaseenna qaban ayaa wayba ka heleena ee, foornada marka ee, wayba iska dayeenna anay ku qaadaan walaayo isu wal allaal walaayo isu wadeed anay ku qaadaan ee, usoona langmayhay ilaa yagna haraysaa an obsadaana hadalna an laga badaana ee isku difaaci ee intaas ka bacdi damay baa sameeyeenna habada ka fureen Ha- haafadda dilka ku dhihi waybu aha een, shawriga haafadda yacni dharkeeley gaar ahaan haafadda shawriga waaye ee meelka magacaabo abig- ee, foornada walaalkay magaasha way dharay haraad sheekh ma sheekh hilaal haraad sheekh maxamed sheekh hilaal xaasan lahaay afar caruure ayaa ku tabi ee, intaas ayaa ayaa ayaa jarta waxaana qabsaday dhacdo aad u xanuun badan oo laga qiirooday walaalkeenna xareed sheekh maxamed lagu dilay ee degmada dharkeenley waaxda saddexaad siciid ruuray ee meesha loo yaqaano foornada waxaa dilay askar ka tirsan dowladda buliisi militaare sida xogta aan ku helnay intaas ayaa xanuunkaas ayaa aad aad noo dhibay marka waxaan codsanaynaa dowladna ka codsanaynaa in raggaas la soo qabto oo cadaaladda la keeno si annagana aan ugu qanacno waxaan codsanaynaa dowladdana ka codsanayna ninkan gacanku dhiiglaha oo wiilkan dilay oon ad- ogsoonnahayna dareensannahay in laamaha amniga qaybo ka mid a xataa inay wax ka og yihiin ilaan warbixinta aan la soconay iyo iyo ilaa xalay aan daba soconnay waxbaan dareeman karnaa in la soo qabto oo la caddeeyo wiilkan dadkii dili la caddeeyo inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun Eh, waxaa halkan ka dhacay eh, xalay abbaara shan sac iyo bar markay ahayd Eh, xareed sheekh maxamed allah u naxariistay ayaa gacan ka gardaran dishay Eh, waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed oo madaxweyne xasan sheekh ugu weyn yahay ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka markii laga soo baxo gudoomiyaha degmada dharkeenley oo meesha goobta oo falka ka dhacay ah gaar ahaan xaafadan shawriga la yidhaahdo eeriyadan oo maxay ahayd oo foornada dilkaas waxaan rajaynaynaa in wax laga qabto maskiinkaas waa la dilay mooryaana dishay oo shaati dowladeed ugu jiro waxaan codsanaynaa oo oo aan ku celcelinaynaa annagoo ehlidii oo xareed sheekh maxamed ah in kiiskaas wax laga qabto haddaan wax laga qaban fowdad intan way ka badanaysaa ummadda dilkeeda waa sahlanaanayaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
xildhibaanada maamulka la baxay somalilan ayaa maanta ka hor yimid xariggii loo geysta xildhibaan maxamed abiib oo muuse biixi uu ku eedeeyey inuu ku howlanaa falal dembiyeedyo culus xildhibaanada oo la doonaya inay xasaanadda ka qaadaan xildhibaanka ayaa diiday arrinkaasi waxaana ay sheegeen in sharci daro lagu haysto xildhibaanka intii ay socotay doodda ayaa waxaa goobta ka dhacay gacanqaad dhex maray laba xildhibaan oo lagu kala magacaabo barqad batuun iyo xildhibaan jamaal jah dhabanka haddana ee waayaasha ugu ah tagagale mudane mudane arri- arrintaas sidaad u aragteen xalayba xalayba annagu waa ka jawaabnay inay sharci darro tahayna waanu tilmaannay iminkana een, waxay la tahay kii waynu u codaynay kaana berritaba waynu u codayn marka waxaa ay sheegaysaa fadhiiso war fadhiiso Okay. Waayo. Bileyskii mee? Bileyska loogu yeero.
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markana jamaameh wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa isbitaal weyn ka hirgelisay magaalada jamaameh isbitaalkaasi oo loo baahnaa ayaa waxa uu u adeegi doonaa bulshada deegaanka iyo goobaha ka agdhow xafladda isbitaalka lagu furayey waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid a culimmada diinta islaamka odayaal dhaqan iyo maamulka gobolka sheekh cabdiwaaxid mudey ayaa ka mid ahaa culimmadii soo xadirtay xafladda waxaana uu halkaa ka soo jeediyey kelimaddan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين حفلتان لغفرها اسبتالك مقالة جمامة وحفلات رنتي آد وقيام بدن حيال عافماتكو ahamiyad buu leeyahay ummadda meesha laga fiiriyo horusocodkeeda iyo horumarkeeda waxaa ka mid waxbarashada iyo caafimaadka ummaddu labada haddayna lahayn macnaheeda ma jirta wey ummaddaas waayahan dambana xanuunka ama alamraad aad bay u tira badan yihiin marka ummaddii aan lahayn goob caafimaad waaba halis bayba ku jirtaa ummaddaas aayaddaas ee hadda aan ku furfurtay culammadu waxay leeyihiin caafimaadkii oo dhan ama dhibbigii oo dhan ilaahay wuxuu ku jamciyey nisful aaya aayaddaas niskeedu ilaahay ku jamci wax ka maqanba maba jiraan marka waxaad garan kartaa ahamiyadda shareecadu islaamka caafimaadka ay siisay waxaan la ogyahay diinteenna marka la fiiriyo ayada dhan baa wada caafimaad ayada dhan baa wada dhibbi ah maxaa yeele haddaan qaadanno tacaaliimta ee diinta insha allah ummaddan way iska caafimaadi waxaan la ogyahay bini'aadanku xanuunnada ku dha xanuunno ayaa ku dhaca amraad baa ku dhacda laba qaybood bay isugu jirtaa kuwa waa amraadulquluub kuwana waa amraadu alabdaan intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu kaga sheekeeyey waxaa inta badan daaweeya amraadu alquluub haddee kuwa nusuusta iyo ama ambiyada ama culammada iyo cudurrada ku dhaca qalbiga sida xiqdiga iyo dixasidnimada iyo kufriga iyo nifaaqa iyo kuwa dee halkaasaa lagu daaweeyaa ama adibada ama dhaqaatiirta waxyaalaha ay daaweeyaan waa amraadul abdaan ay u badan yihiin xanuunnada jirka ku dhaca weliba waxaa la ogyahay qaybahaas wax lagu daaweeyo waa amraadul abdaan ah qaybo badan oo ka mid haddee diinteenna ilaahay wuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala nebigana wuu caddeey maxaa nabigu wuxuu leehay calayhi salaatu wasalaam ilaahay ma soo dejinin cudur caafimaadkiisana ilaahay wuu soo dejiyey calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilahu ama haa la garto ama yaan la garan ilaahay cudur hadduu soo dejiyo caafimaadkiisana ilaahay wuu soo dejiye waxaa uun laga reebaa muxuu ahaa un saamka isaga dee daawo ma leh geeri iyo duqnimo iyo waxaa iyagu daawo ma leh waxaana ugu horeeya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidaa dadka daaweyn jiri isagaoo dabiib ahaaba dhan walba hadday quluub tahay iyo hadday badan tahay inago isagaa daaweyn jiri waxyaalo badanoo daawona diinteen waa lagu sheegay sida malabka iyo xaba sawdada iyo toobidda iyo iyo wixii la mid waxaana asal u ah seedaba cilmigan dibiga markii la fiiriyo gaalada iyo muslimiinta muslimiintaa asal u ah wax yaroo annagu ay naga billaqaysteen bay haystaan waxaan waa kasulfikir dadka muslimiinta ayagaa lagu yaqaanaa mowduucan dhibiga ama caafimaadka haddaan gaabin annaga umbaa ka gaabin laakiin ummaddu inay sidaa u qaadata oo sidaan u fahanno waa muhiim caafimaadka waxaa asal u ah dadka muslimiinta idan marka waxaan leen dhakhaatiirteenna insha allahu booskaas marka ha noo buuxiyeena ayagoo weliba haddee naxariistii danqashadii aqoonta ilaaha uu siiyey ummaddoodii hadday u hagarbaxahay insha allaahu aad baan ugu faraxsannahay xafladdan iyo isbitaalkan ku soo kordhay deegaanka iyo iyo walaayada jubbada hoose magaalada jamhame ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu u kordhiyo qaybihii ka dhiman iyo wixii ka dhimanna ilaahay u soo kordhiyo mid ummadda anfacana inuu ilaahay u ka dhigo wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib mid ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka jamaameh ayaa ka hadlay xafladda isbitaalka wuxuu ku kooban yahay ilaa iyo toddoba qeybood qaybta ugu horreysa waxaa la yidhaahdaa qaybta o b d-ga ama qaybta bukaan socodka lagu qaabilayo qaybta labaad waa qaybtii shaybaarka weeyaan wax allaala wixii maxaa la yidhaahdaa oo shaybaar looga baahanaa wuu dhammaystiran yahay waa qaybta labaad waa qaybta farmasiga ah kolotaba dadka indhahooda ay qabaan way arkayaan iyagana daawadii loogu talagalay in bulshadaas loogu adeego iyadana way dhammaystiran tahay waa qaybta afaraad waa qaybta emerjensiga ah oo dadka dhibaatooyinka ku soo dirsa xaaladda degdega ah iyagana lagu qaabilayo iyadana waa taas qaybta afaraad waa qaybta umulusada ah oo maxaa la yidhaahdaa gabdhaha xaamilada ah ama uur kale lagu xanaaneeyo lagu qaabilo wixii maxaa la yidhaahdaa lagu dhaliyo waa qaybta kale oo lixaad waxaa weeyaan maxaa la yidhaahdaa bukaanjiif baa la yidhahdaa iyadana waa qaybta bukaanka la jiifiyo kii maana xaalkiisii liita waa qaybta toddobaad waa qaybta daawada lagu keydiya intaas ku kooban yahay isbitaalka asbitaalka markaan qalabkiisa guud ahaan wuu dhammaystiran yahay hadday noqoto maxaa la yidhaahdaa qaybta dhakhtarka iyo qaybta shaybaarka iyo qaybta maxaa la yidhaahdaa umulusada iyo qaybta emerjensiga iyo qaybta farmasiga intiiba loogu talagalay way dhammaystiran yihiin daawadii isbitaalka lagu bixinayo iyo shaybaarkiisii iyo dhakhtarka la kulinkiisii iyo cumulusadii iyo qaybta emerjensigina waa lacag la'aan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisi weeyaan nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum miyaa laidin gargaaraa oo laidin arsaagaa ilaa ducafadiina mahana markaan bulshadan muslimiinta ah oo tabaalaysan oo cadowgooda ku soo duulay dhinac kasta laga soo weeraray in loo gargaaro garab iyo gacaltooy loo noqdo oo loo nusreeyo waa tan inigan aan u taagannahay ilaahay subxaana wa tacaala insha allah noogu kaalmaynayo haddana noogu kaalmeeyey oo furitaankeeda ilaahay noogu fududeeyey waa maalamo yaraa lagu furay
markaana waa salaadiinta iyo qaybaha bulshada jamaameh oo si diiran u soo dhoweeyey isbitaalka laga furay magaalada jamaameh alxamdulilah wsalaatu wasalaam calaa rasuulilah sala allah saxbihi wasalem awal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan ilaahi subxaanahu watacaala u mahad celinaynaa allihii maanta suurta geliyey gobolka jubbada hoos gaar ahaan degmada jamaamena isbitaal laga furo allihii suurtageliyaanu mahad celinaynaa waxaa kale u mahad celinaynaa maanta taariikhda aad iyo aad agtan ka weyn u mahad celinaynaa si gaare waxaa u mahad celinaynaa maktabka caafimaadka heer xarako iyo heer gobol ayakana waa u mahad celinaynaa sababtoo ah mugdi badanaa ku jirnay maantana waxaa u maleynahaa waxyaalahaas aasiga ah dhammaystirkeeday ka mid tahay si gaarayna waxaa u mahadcelinaa maamulka gobolka jubbada hoose oo cusub bishii soonka soo bilaabato ilaa maanta waxaa isdaba joogto farxad iyo raxmad badan ayaa isdaba joogto haddii ay tahay dacwada haddii ay tahay magtaba tarbiya o tacliim heerka hadda ay ka marayso degmada ama gobolka aad ay u muuqato ilaahay idinkiisa ay ku suurto gashay waaliga cusub ee gobolka jubbada hoose sheekh axmed abu yuunus waxaa u malaynaa wixii dhimin ilaahay u dhammaytiro waxaasna geliya farxad iyo reereen oo aad u bilaaran sababtoo ah gobolka markii gobolkaan isdul saarnaa anaga waa ka maqnaynay maantani gobolka jubbada hoose weliba gaar ahaan hadda degmada ku noolnahay jamaame waxaa ka suurta gashay dowlaad fara badan aa ka suurta gashay ugu dambeyn xaaladda maanta aan taaganahay ilaahay waxaa sakhiray in isbitaal dhammaystiran sandiritoorka cabaas as sheegay waad maqleyseen aad baan ugu faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa muddo badanaan sugaynay ilaahu u mahad celinaynaa maamulka gobolkeenna waa u mahad celinaynaa ilaahi ha ka abaalmariyo abu yuunus ballamadii asii makaatiibtiisa gobolka maalintii as noo yimida bisha soon ciiddii asla koowsinay iyo bisha ramadaan ballantii aan wada galnina muddo gaaban oo shan bilood gudahooda ah as ilaahay ku dhammaystiray waxaa noo dhinayda biyii waa haysinay waxbarashana waa helnay caafimaadaan noo dhinay caafimaadkina maantaan helnay ilaahay suurtageliyey allahaasoo ku mahad celinaynaa waa soo dhowaynaynaa galabta waxaa weeye wax fiican ayaa muuqda degmadii jamaame oo maanta isbitaal loo furay oon meel la aadayn oo waxaa weeye ilaahay mahaddi weeye magaalada isbitaalna lakaga furay oo walaayadii noo furtay aad baan usoo dhaweyneynaa aad baan usoo dhaweyneynaa waana ka mahad celinaynaa jasaakumullahu khayran annagana waxaa weeye haddaan odayaashii nahay qaybaha dhiman oo dee isku filaasho lama gaari karo qaybaha dhiman annagana ilaahay idankii oo xagga innaga ku aadan kaalintayadaan ka soo baxaynaa waxaa weeye waxbaan ka qabanaynaa waana soo dhaweynaynaa sida odagu u sheegay sida isbitaalkii hore oo kale inaan dardargelinno oo isbitaalkaas la dhiso oo la furo yaa insha allahu tacaala yaan qabanqaabilaynaa dardargelinaynaa وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كورن قلبت حفلة أتك قيب كشيء وحكومة ما شاء الله قلبتنا وحن كقيب قلنا حف حفلة آدي أدو أقاسما وآدي أنو فرحات جلسي تاسو فرحات دوغونا يتاي سبيتال كيغوري وكفر ندق مدى جامعي ولا إذا كفرتو قبل كا جبل هوسي قارهان دق مدى جامعي midaasna waxaa waay mid aan aad iyo aad annagu in badan juhdi u gelinay waaligana uu in badan tadargeliyey ba-da caafimaadkana ay ilaahay idinkiisa falligiisa ay macnaa si fiican ugu soo jawaabtay insha allahu tacaala marka farxad weyn aan karintaasi ka muujinayna insha allah
baahida loo qabay ka waran isbitaalkan baahida isbitaalkan loo qabay loo qabay aad iyo aad ayay u weyn tahay aad ayay u weynayd leanna maxaa yeelay markii laga reebay farmashiyaalayda wixii intaa dheer waxay ahayd wax lala gaaro jilib iyo wax lala gaaro maxaa lahay kismaayo oo wareeg dhar loo maro biyadoo biyihii fatahaadadii ay jiraan ayadoo haddii roob uu jiro meel macnaha dadku mid koleba ilaahay xaggiisa macnaha wax walba ay ka suuragalaane dhibaato badan lagu qabay sida loo gaarsiin lahaa isbitaal loola gaari lahaa maad dareemaysaa qofkii jaam laga qaado oo jilib la geeyo oo wareegan dheer la maro bacaadkan inta la maro ilaa iyo hareerbirsi laga soo wareejiyo kii kale inta inta la maro ilaa iyo laga soo wareejiyo maxaa leeyahay xeebta si loo gaarsiiyo halkaas ilaahay ayaa ku mahadsan baahidaasi aad ayaa loogu qabay waana insha allahu inay daboolanto ayaan rajaynaynaa ugu dambeyn suldaane waxaa xusud mudan in isbitaalkan adeegyadiisa dhan ay lacag la-aan yihiin maxay uga dhigan tahay reer jamaame
maasha allah reerjaama waxay ugu dhigan tahay arrintaasi arrin farxad badan leh leanna maxaa yeelay weli ma aynan helinba adeeg caafimaad oo lacag leh lacag ay ku bixiyaan haddii maanta ay heleen mid lacag la-aan ah waxaan u malaynaya inaan la soo koobi karin dadkana ay macnaha farxad badan dareemayaan ilaahay hana ka abaalmariyo ciddii soo abaabushay dhaqaalahaasina isku dabiriday insha allahu tacaala ayadana waxaan leenahay ilaahay miisaankooda xasanaadka ilaahay uu kaba insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu marka hore magacaaga magacayga axmed ciise cabdille ka waran galabta xafladda ee isbitaalka lagu furay aad ka soo qayb gashay dareenkaaga dareenkayga haddaan ka warramo isbitaalkan isbitaal muddo badan aan sugaynay weeye ilaahay baana ku mahadsan kabacdina ciddii noo keentay baan ku mahadinaynaa ilaahay baa mahad iskale waa isbitaal aad loogu baahnaa bulshadu ay aad ugu baahnayd weeye baahida xagga caafimaad ee degmada jamaama ka jirta ka waran aad iyo aad bay u liidatay xaqiiqatan aadna waa loogu baahnaa isbitaalna way u baahnayd magaaladu iyo wax caawiya biidn illaahi maasha allah marka ugu dambeyn maanta maxaa jawigaaga ku qiimeyn lahayd jawigayga waxaan ku qaymaynayaa isbitaal baa naloo furay ummaddii jilib iyo kismaayo iyo xamar aadi jirtay yaa meeshooda isbitaal loogu keenay ilaahay baana ku mahadsan anoo ku bilaabahay magacayga een, cabdiraxmaan maxamed xasan een, xafladda aan ka soo qayb galay haddii aad iga maaragtay waraysatay waa xaflad aad iyo aad maaragtay u qurux badan een, loona si fiican loo soo agaasimay een, waxaana maxaa la jiray baahidii u- ugu darneed oo caafimaadka dee waad gareemaysaa dadku een, waxaa weeye laba cudur baa jirto sida hadda hadda culammada inoo sheegeen cudur waxaa weeye cudurka ku dhaco amraad quluub baa la yidhahdaa waxaana lagu daaweeyaa diinta kanna waxaa weeye kii jismiga ku dhacaya kii lagu daaweynaya marka waa dareemi kartaa bulsho dhan oo maaragtay aan goob caafimaad lahayn een baahida ay qabeen waa dareemi kartaa aad iyo aad baan usoo dhaweynahayaa waana ku faraxsanahay isbitaalkaanna waa waxaa weeye isbitaalkii een loo baahnaa dadku waxaa weye hadaysan isbitaal lahayn waa dareemi kartaa dhibaatada iyo maaragtay een gabadha maaragtay een xamliga ahoo een habeenkii siqda dhaxala baabuurka lagula ordahayo een qofka maaragtay emergency-ga ah dee dadku caafimaadka waxaa weeye een laisma siin qofka waxaa weeye dadku waa xanuunsanayaan shayaadiin maaha dadka waa dad maaragtay ee muslimiina marka meeshii lagu cilaajinayay oo maaragtay maanta dhaqaatiirtii iyo een bulshadii qaybaheeda kale een loo diyaariyey wax aad iyo aad loogu farxo walaalka haddii aad i weydiisay maxay idin kaga dhigan tahay in isbitaal la furo haddana lacag lahaan laga dhigo degmada jamaame een waxay inooga dhigan tahay arrin aad iyo aad loogu farxo een isbitaal baa la furay aad baa loogu baahnaa isbitaal aan baana haysay haddana waxaa la yidhi waa lacag lacag la'aan weeye waa marka laba farxadood wey walaalka een aad baanan u soo dhoweynaynaa waxaana leenahay dadka maaragtay u khidmeynayo oo barnaamijkaas dadka uga hooseeyo ilaahi subxana watacaala ha ugu dhowaadaan ee kooda buko midka maxaa la dhihi jiray een u baahan maaragtay caawinaadda xagga caafimaadka ah ee si maaragtay aad iyo aad maaragtay ha u dhimriyaan hana u soo dhoweeyaan ugu dambayntii waxaa xafladda soo xiray oo ka hadlay sheekh abuu yuunis weliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيا أمها دعلينينا نغو كلميي مكان كان خير كبدن أو ليسكو كالمينايو بعد الحمد لله تبارك وتعالى كذب وحان أمها دعلينينا marti sharafka kala duwan oo halkan ka soo qayb galay haddii ay yihiin culummada rabbaaniyiinta ah iyo salaadiinta iyo bulshada kala duwan oo halkan fadhiido iyo bahda iclaamka guud ahaan waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran intaas kadib markaan war waa dhammaaday wax noo dhamman ma jiraan aan ka ahayn inaan ilaahay u shukrino lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid in allah aan weydiisano allihii noo suurtageliyey baahadii aan u baahnaynay oo muddona aan dalbaynay ilaahay noo fududeeyey in aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu shukrino saaad dareemaysaan walaalayaal wakhtigii noogu horreeyey oo halkan oo aan imaanay bishii ramadaan markii maraysay shan iyo toban ayaa bulshada jubbada hoose ay ugu horreeyaan dhaqankooda waxay codsanaayeen in isbitaal loo furo baahida ay sheegayeen waxaa ka dareemaysaan hadda bartaan markii la ji- oo halkaan la fadhiya laga dhawaajiyey ilaa mogtahay makiinad in qof uur leh oo la saaro oo intaas maalmoodna dhahdo ku jirto oo kismaayo loo qaado waad dareemaysaan waxaa markaan in mar koowaad in mar labaad aan u mahad celinaynaa bacd allahi tabaaraka wa tacaala xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan amiirka caafimaadka xarakatu shabaab almujaahidiin maadaama dalabkii iyo codsigii iyo baahidii bulshada u baahnayday oo aan gudbiinay si deg deg a loogu soo jawaabay aad dareemaysaan oo maanta aan fadhiinno isbitaalkii bulshada u baahnayday in loo furo furitaan keliya ma haddana bashaarada ugu weyn waa lacag la'aan allahu akbar allahu akbar waa bulshadii loo adeegayo oo loogu adeegayo lacag la'aan loogu adeegayo baahidooda loo daboolayo caafimaadka si culamada hadda noo sheegaysay waa madna ma ogtahay waa ruuxi madna waa jismiga iyo muuqaalka muddadan waxaa socotay ma ogtahay in laiska daaweeyo ruuxiga laiska daaweeyo sooma culammadii rabbaaniyiintii bay joogeen dacwadii baa socotay dowraadkii baa musalsal ahaayeen madaarista la furaayay khayr badan baa noo jiray sooma haddana waad dareemaysaan caafimaadkii oo saan noogu furaayo oo wanaagga noo socdo markan waxaa naga raba walaalayaal inaan ka faa'iidaysano fursaddan oo qaaliga ah inaan ka faa'iidaysano waxaan warkay ku gebagabeynayaa reer jubbada hoose gaar ahaan reer muxaafadada jamaame waad dareemaysaan cisbitaalkii degdega noogu furay annaga laakiin waxaana la yaallo oo ma og tahay haddii ma og tahay wax lagu tuso adna maxaa laga rabaa markaas inaad si dhammaystirto sooma cisbitaal baana noo furay cisbitaalkii guud ahaan ma og tahay oo eh, halkaan yaalay la wada garanaayin waa waad dareemaysaa dadkawta kama sheekaynayna ma og tahay waa isla ognay soomo gacmo geel jer maxaa la yidhi hoosa loo dhigaa hadda mogtahay kor iskuma sheeg sheegayne cisbitaalkiina mogtahay waxaa lanaga rabaa in aan mogtahay kan hadda noo furan ma ahee in kiina aan sii dhisno aan hagaagsano haddii ilahi subxana taala ogolaado waxa qabadka anagaa nugu jira inaan wax qabsano annagoo kaashanayno allah subxaana wa tacaala anagoo kaashanayno inaan wax qabsano oo aan dadaalno oo aan ku xorowno gaalo iyo gaalo raacyaal dad gaalo ah oo u baahan maanta in diinta naga fasaadiyaan oo na baabi'iyaan oo meel nagu hareeyaan ay u baahan inaan ku horowno waan allaha talsaarano aan isku falnaano jazaakum allahu khayran waxaan ku soo koobayaa in aan allaha ku xidhanaano oo diintina aan baranno shareecadina aan baranno oo aan ku dhaqanno aan ku camalfalno oo aan difaacno maanta waxaa duulaan lagu yahay sidaad dareemaysaan kitaabka iyo sunnada ayaa duulaan lagu yahay soomo maxaa naga rabtaa markaas inaan difaacno nabiga calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan isigoo ay mogtahay khayru khalqillah asal maxay dhihi jireen saadiqulmasduuq xabiibka kadaab adhihi jireen soomo markii dambe maxay dhaheen markii risaale loo soo dhiibay haadaa saaxirun majnuun haadaa kada markaan diinta inaan u gargaarno wax allaala waxay sheegaan ha sheegan inaad diinta ku dhegan jazakum allahu khayran Een, wa akhiiran cisbitaalkii aan wada sugaynay oo muddadan aan sugaynay oo aan u baahanaynay galabta waa noo furin yahay insha allahu raxmaan regga dhakhaatiirta ah oo ka shaqaynayo oo halkaan joogona waxaan kula dardaarmayaa maadaama een, idinka um og tahay aad raadinaysaan in allah subxaana wa tacaala ajar idin siiyo wax kale aad ka raadinaynin in allah idinku raali noqdo bas raadinaysaan inaad u dadaashaan bulshadin u dadaashaan u dhimriidaan u naxariistaan baahidood iyo wax kasta way tabartiin aad dabooshaan baan idinka doonayaa waxaan dhow markan guud ahaan dadka ka shaqaynaya waxaan leeyahay bulshada aan u dadaalno aan u shaqayno ilaahay subxaana wa tacaalaana raal ha nagu noqdo allahna waxaan weydiisanayna biasmaa'ihi lxusna wa sifaati lculaa in ilaahay subxana wa tacaala nooga dhigo een, guud ahaan isbitaalkan iyo umuurtan dhammaanteeda ilaahay subxana wa taala barka ilahay nooga dhigo ilahay waxaan weydiisanaynaa in na siiyo marar barakaysan oo ilaahay subxana wa tacaala nimcadiis iyo barakaadkiis aad ka faa'idaysay ayaan soo weydiisanaynaa fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaa dambe ee barnaamijka dhuux ayaan kusii siqaynaa ciidamada booliska dalka uganda ayaa toogtay mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ugu weyn dalkaasi ee laf dhuun gashay ku noqday baadariga waayeelka ah ee dalkaasi ka taliya yuweri museveni warbaahinta ayaa lagu baahiyey hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi bobi wine oo ay lugta ka toogteen ciidamada booliska dalkaasi xilli uu ka qaybgelaya bannaanbax ka socday goobta lagu toogtay durbadiiba ilaaladiisa iyo dad la socday ayaa qaaday oo gaari kula cararay ninkan ayaa ka mid ah dadka ugu muuqda ee mucaaradka ku ah yuweri museveni marar badan waxa uu la kulmay xarig xilliyada qaarna waxa uu sheegay in la isku dayay in la dilo taageerayaashiis ayaa si weyn u dhaleeceeyey toogashada ninkan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم